barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa waana lix labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo u tahriibay dalka sacuudiga oo ka warramaya waayihii uu kala kulmay safarkii tahriibka ee ka hor intii aanu dib u soo celin saddex mid ayaan isku raacnay markii aanu habeenkii ugu horreysay xuduudka abbaarnay waanu kala hallawnay labadiiba iga hallaabeen aniga kelidey ayaa soo hadhay habeenkaa runaantii waxay ahayd habeenadan intaan soo maray iigu dhibka badnaa oo cidlo ah leydh meel ka muuqda maanad cid kale arkayn diito adugu galaangal iyo dhibaato badan ka bacdi waxaan galay waddanka sacuudi arabiya oo muddo saddex maalmood aanan xitaa qof dhallinyaro ama qof soomaaliya oo meelaha socda cidna aanan arag waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan isbedelada kala duwan ee sannadihii u dambeeyey ka hana qaaday dalka jabuuti sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnayn doonin barnaamijkeenna
xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dagaal u dhexeeya ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug ayaa saaka ka bilaabmay deegaanka godod oo ku yaalla waqooyiga bari ee gobolka mudug waxaana wararku sheegayeen in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan iyadoo ay ku dhinteen ilaa shan qof oo ah dhinacyadii dagaalamayay islamarkaana dhaawaca uu gaarayo labaatan qof lana gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee isla gobolkaasi mudug waxaana sida la sheegay dagaalkani uu daba socdaa iska horimaad laba maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamaya waxaana la sheegayaa inuu dagaalkii uu weli sii socdo
doorashada dalka kenya ayaa waxaa maanta hadheeyey isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaal sidoo kale waxaa xidhnaa qaar ka mida goobihii codbixinta degmooyinka ay taageerayaasha mucaaradka ku badan yihiin ayaa waxaa xidhnaa goobihii loogu talagalay in codka laga dhiibto ciidamada booliska ayaa qiiqa dadka kaga ilmeysiiye ku furay dad ku banaanbaxayay xaafadda iskuraranta ee kibera oo ka tirsan caasimada nairobi sidoo kale magaalada kisumu ayaa waxaa ka dhacay rabshado iyada oo la xidhay goobihii codbixinta islamarkaana la waayey shaqaalihii doorashada halkaad degeystaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sanadihii u dambeeyey boqolaal dhalinyaro u badan oo soomaali ah ayaa siyaabo kala duwan dibadda tahriib ugu baxay iyagoo adeegsanaya safar badda iyo weliba beriga ah waxaana la tilmaamaa in inta dhexdeeda ay kusii jiraan ay la kulmaan caqabado kala duwan oo ay ka mid tahay in xiliyada qaar madax furasho ahaan loo qabsado haddaba waxaa dadkaasi ka mid ah khadar yuusuf ardaale oo ah wiil dhalinyaro ah oo tahriib ku galay dalka sacuudiga ka hor intii aan dib loo soo celin waxaana uu waayihii uu safarka tahriibka uu kala kulmay uu uga waramay wariyaha v o eda boorama haashim sheekh cumar good waxaan ka tahriibay magaalada boorama waxaan ka baxay labada kun shan iyo tobankii bishii koowaad anigoo usii jeeda wadanka sacuudi carabiya si aan u gaadho siina maray wadamo badan iyo meelo badan intaas aan socdaalkaa kusii jiray xilligaas ayaan ka baxay magaalada boorama ooan usii anbabaxay dhanka iyo dalka sacuudi carabiya
goobta aad ka baxday ee doonta aad ka raacday halkay ahayd markii aad u socdaalaysay dhankaasi iyo sacuudiga
runaantii waxaan ka baxay wadanka jabuuti meel ka mid oo la yidhaahdo ubuq oo ku taalla dhanka galbeed ee wadankaas jabuuti halkaasi ay ka baxaan inta badan tahriibayaal dad aada u badan oo ah wadanka meesha looga sii tahriibo taasoo lasii maro wadanka yaban halkaasaan muddo gelina joognay runaantii oon kala kulnay dhibaatooyin badan oo ay tahay meel yaroo tuulaa oo aada u kulol halkaas si dhuumashaana looga tahriibiyey adu habeenkii ilaa waxaan ku jirnay lix saacadood badda gudaheega oo habeenkaasi ahaa mid dheer oo dhaxan iyo dhibaato badnaa oon runaantii aanan filanayna habeenkii igu horreysayna dhibaatama aan arkay ahayd markaas waxaa lana dhigay subaxdii meelaha lixdii subaxnimo ayaa lanagu daadiyey meel layidhaahdo diig oo ka mid ah xeebaha wadanka yaban diita markii dambe ee halkaa lanagu daadiyey dadka etoobiyaanka inta badan ee madax furasho iyo waxbaa laga qaatay maadaama in xero qaxooti ka furnayn dalka yaban annaga halkii saddex mid oo qof oo waxaan ahayn dhalinyaraa oo soomaaliya saddexdii halkii baa nagaga tegey diito markii dambe wada weyn oo ayaanu ku dhacnay oo marta u socota dhanka iyo xerada alkharas halkii markii aan wadadii ku dhacnay waxaa noo timid hayada bisha cas oo gaari wadata halkii magacyadii wixii naga qortay diito wayna qaaday waxayna geystay xero qaxooti oo kumaalgaara diita halkii saddex maalmood ayaa lanagu hayey diito waxaa lanoo gudbiyey xerada qaxootiga ee alkharas diita halkaa waxaan ka qaadanay bidaaqooyinkiira sharciga ahaa ee qaxootinimada si aan wadanka ugu sii marno markii aanu ka baxnay alkharas waxaan usii jihaysanay dhankaa iyo cadan markii aan halkaa tegnay waxaa meesha waxaa ka furan meel layidhaahdo shanta geed ee murugada xaafadda basaatiin ay soomaali ku badan tahay runaantii markaa halkaa haashim uu tegtid waxaad arkaysaa dhalinyaro soomaaliyeed oo aad u dulman oo qaarkood kharashka kaga go-ay aan wadankana shaqaanan ka jirin shanta geeda murugada loo yaqaanaa shantaa geeda murugada markaad soo istaagtid waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo in badan halkaa joogtay oo isbedeshay oo muuqooga aad ka dareemaysay dhibaato aada u ballaaran markaad halkaa goobtaa soo istaagtay gebi ahaantaadu waa isbedelaysaa waxaan ahay dhibaatooyinkii aan intaan taariibka ku jira aan arkay shanta geeda murugada ee halkaad ku aragtay maxay soomaalida ugu bixisay magacaa waxay ugu bixiyeen dhibaatada halkaa ka muuqata way ma jirto qofku meelaha uu shaqo tagaa kasoo shaqaysta wadanka meesha shaqa ma jirto deeto carabtuna inta badan ma ogola inay de geedahooga ama meelahooga hortooda fadhiistaan goobtan ay joogaana waa meel ka mid a meherada soomaalida ayaa ku dhow ama agaarkooga ah markaas halkaas ayay iskugu yimaadaan si ay dee dadkaasi ugu ogolaadaan oo halkaa joogaan markaa waxaa loo bixiyay shanta geeda murugada way maadaama nin kasta oo qarashkii ka go-ay ka kastoo bilaa shaqa halkaasuu iska fadhiya ma jirto meel kale u fadhiyaana dhalinyarta halka aad ku aragtay siday u muuqdeen amase noloshooda maxaa kaaga muuqday walahi runaantii waxaa de kuwii dalkeenna wax u qaban lahaa ama wax u haan lahaa laakiin markaad halkaa aragtiin ha noloshii way ka dhaceen aad bay uga dhaceen wax alla wax u soo iftiimaya ma jiro waxay qabtaan ma jirto wax xitaa qorsho ay jirtaa ma jirta noloshooda wax dambe u hadhay ood arkaysaa ma jirto nina rajo ma laha halkaa rajadii way ka lunsan tahay dhalinyarada halkaas waana dhibaatooyinka wadankeena aafeeyey ee ka mid tahay dhalinyarta wadanka iskaga tegey markii aad kasii gudubtay cadan halkeed usii gudubtay maxaadse la kulantay ee shaqaa markii aad gashay sacuudi carabiya runaantii markii aan halkaa magaalada aan kuu sheegaya kasii baxay waxaan sii maray meelo badan oo inkastoo wadankana dagaala wadankaa ka holcayay markii aan tegey wadanka dagaal aad u xoogan oo xootiyiinta iyo dowladdu isku haysteen waxaan sii marnay meelo badan oo ridaac gobolka la yidhaahdo intaan sii socdayna dhalinyarada waxaad arkaysay dhalinyaro soomaalida ku runaantii ku dulman meelahaas oo gaariyaasha maydhmaydhaya waxaan socdaalkayga sii wadno adigu waxaan tegnay sacuudi carabiya xuduudka udhexeeya iyo yaban halkaas dieto gaariyaashii ayay ku dhigayaan dieto waxaa kuu bilaabmaya maalmihii aad geli lahayd wadanku maadaama wadan sacuudi carabi yahay wadan aad u adag sida loo galaana ay adag tahay xilligana uu ka jiray wadanka dagaal xoogan oo u dhexeeyo yabaniyiinta markaas wallahi runti halkaa dhibaato xooglan kala kulanay buuro iyo haraad iyo dhibaatooyin annagu saddex ka mid ayaan ahayn dhallinyaradaas saddex mid ayaan isku raacnay markiiaanu habeenkii ugu horreysay xuduudka abaarnay waanu kala hallawnay labadii way iga hallaabeen aniga keliday ayaa soo hadhay habeenkaa runaantii waxay ahayd habeenadan intaan soo maray igu dhibka badnaa oo cidlo ah leyd meel ka muuqda maanad cid kale arkayn diito adugu galaangal iyo dhibaato badan kabacdi waxaan galay wadanka sacuudi carabiya oo muddo saddex maalmood aanan xitaa qof dhallinyara ama qof soomaaliya oo meelaha socda cidna aanan arag diito markii aan guuraha kusii jiray waxaan galay sacuudi carabiya diito maalintii saddexaad ayaan seelnay dhallinyaro iyaguna soomaali ahaa oo markaas meel waadiye ka gudbaya diito waanu israacnay wadankaanu sii soconay kabacdi meelaha maalintii dambe duhurnimadii meelaha kow tobankii ayay ciidamada shurdada ee sacuudi carabiya nagu soo baxeen diito waanu kala baxsanay haddana kelidii ayay mar labaad noqotay inay qabteen iyo in kale ma aqaano saas ayaan wadanka sacuudi carabiya ku galay markaad wadankiina gudaha usii gashay halkaad shaqo ka heshay runaantii shaqa way jirtay inkastoo markaad shaqooyinka iska yaraayeen oo wadanku wa xilli dhaqaala la-aan sii wajahayay wadanka sacuudi carabiya laakiin shaqo waan helay waxaan shaqadii ugu horreysay aan helay waxay ahayd ari ayaa lay diray shabag ku jira dieto halkii waan ka shaqaynaya muddo labo bila markii halkii muddada bisha aan joogay ka shaqeeya dieto waan kasii gudbay anigoo doonaya inaan usii baxo meelaha ka shaqada badan ama ka lacagta badan waxaan tegey tuulo yar taasi oo markii dambena la isoo qabtay oo lasoo qaban doono waddankayga dib laigu soo celin doono waayo aragnimada aad ka soo heshay tahriibkaasi iyo dhibta kaa soo martay ma u tabisaayo ma u sheegtaa dhalinyarta kale kuwa midka ah ee doonayay inay iyaga laftooda u tahriibaan waddamadaasi carabta iyo yuruba haa waa fikirkan kolka horeba aaminsanaa aniga laftaydu ee een, wadanka ka tegisteeda laakiin ma haboona waana ku wacyigeliyaa marid mulan waan u sheegaa oo dad badan oo isku dayaya waan u sheegay inay wadankooga wax ka fiicanan jirin oo kan wax ka soo saari karaan kuna noolaan karaan xorriyad ku noolaan karaan horumar ay ku samayn karaan anigu muddadaan joogay iminka waxaan muddo sanad laba sano ayaan joogaa wadanka intiidii hore ee nolosha waxaan qabanin ayaan qabtay waayo markii aan soo noqdayba waxaan isku dayay inaan shaqo bilaabo oon shaqo meel yar hoose ka bilaabo maantana meel ballaaran ayay maraysaa kaasi wuxuu ahaa khadar yuusuf ardaale oo ka warramayay dhibaatadii uu soo maray iyo xaaladihii uu kala kulmay tahriibkii uu ku tegay wadamada yeman iyo sacuudi carabiya isagoo iminka ka shaqaysta magaalada boorama kana mid ah dadka ganacsiga ku leh haashim sheekh cumar kood v o e boorama
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington dalka jabuuti waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala geeska afrika ee ay ku nool yihiin bulshooyin kala duwan waxaana la tilmaamaa inuu sannadihii u dambeeyey siyaasad iyo dhaqaale ahaanba yahay mid soo kobcaya iyadoo ay fadhiisiimo milatari ku leeyihiin qaar ka mid ah dalalka dhaqaalahooda uu sarreeyo waxaana marka taasi laga imaado si aada looga isticmaalaa cuntada badda iyadoo alaaba kalluunka ay soo jillaabaan dhallinyaro ka shaqeeya badda iyadoo ay ku yaalaan goobo kala duwan oo laga cunteeyo cabdishakuur dayib waa weriye ka howlgala warbaahinta soomaalida waxa uu isagoo socdaal ku jooga jabuuti uu isbedelada uu ku arkay waddankaasi uga warramay weriyaha sagal siciid faarax dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool wadamada ku gadaaman jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay aada ugu farxaan marka ay yimaadaan dalka jabuuti nabadda iyo horumarka dhaqandhaqaale ee ka jira dalka jabuuti cabdishakuur dayib maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysa dhinaca warbaahinta waxa uuna ka howlgalaa t v-ga honkaybel xaruntiisa magaalada hargeysa waxa uuna iiga waramay xilli uu dalka jabuuti u yimi howlo shaqo sida uu ugu faraxsan yahay horumarka ka jira dalka jabuuti isaga loola mahadsan tahay adigay bahda v o eba jabuuti wallahi horta waa markii labaadan imaado jabuuti waxaad dareemeysaa markaad waxoogaa ka maqnaatid kusoo noqotaba waxbaa iska sii bedelaya waa meel koreysa beryahan dambena dee aad arkeyso inay muhiim tahay dhinacii ganacsiga dhinacii dhinac walba markaad eegto marka waa meel aada usoo dhaweyn fiican wallaahi dhanka cimilada marka la eego mooyaane d isbedel cimilada dareemeysaa oo xagga heerkulka mooyaane inta kale wadada aada u fiican oo dadkiisuna ay aada u furfuran yihiin marka la eego horta xagga ganacsiga waxaad moodaa jabuuti in dad badan ay soo jiidatay oo waxaad ku arkeysaa dad magaalooyin kale ka yimi oo dhulka soomaalida oo dhan oo halkan u jooga arrimo ganacsi marka waxaad dareemeysaa howlo badan oo ganacsi oo wadamo kala ahay inay meeshan ku xidhan yihiin waxyaabaha markaad iminka hoteelada oo kala tagto oo meelaha la iskugu yimaado waxaa jooga dad kala duwan oo wadamada geeska afrika ka yimi oo howlo ganacsi jabuuti u jooga markaasaad dareemeysaa in meeshan ay saldhig u tahay dadyaw kala duwan oo dhinaca ganacsigu soo jiitay waxaad arkeysaa dee adduunyadii oo dhan dad kala duwan oo ama ciidamo ha noqdaan ama macalimiin ha noqdaan ama dad dalxiisayaal ha noqdaan dad kala duwan oo meelo kala duwan ka yimin waad arkeysaa oo joogitaankood marka dadka kala eegto aada moodo inuu badan yahay oo meel kasta aad ku arkeyso marka dhinaca lafteeda marka la eegana waxaad dareemeysaa in dee xasiloonidu wax badan ay ay keenayso oo dad badan ay ay isu keenayso arrintaa markaad eegtana kolley sharaf weyn bay u tahay dadkan reer jabuuti iyo dalkoodaba dee inay u fiirsadaan waxaa reerooda ka jirana dee aada bay ugu fiican tahay waayo waxaan o dhan la-aantood ma suurtagelaya marka security-ga iyo amniga laga hadlayo waa waxa saldhiga u ah waxaasoo dhan marka waxaan aaminsanahay security-ga iyo nabadgelyadu inuu soo jiidi karo waxyaabo kale oo dadku aan markaa filanayay marka waxay sharaf u tahay dee inay ilaaliyaan oo ay ay ilaa heerkan soo gaadhsiiyeen oo maanta dee marka la eego afartankii sana ee lasoo dhaafay dee jabuuti xasilooni bay ku jirtay
ka waran cuntooyinka jabuuti maxaa ku cajabgeliya cuntooyinka
waad mahadsanta sagaal cuntooyinka horta jabuuti waxaa ugu badan ee la cuno waa cuntada badda way kugu adkaanaysaa inaad cunto kale oo gaar ahaan marka hilibka la eego shay kasta oo marka cuntooyinka laguu sheegayo waxaad arkaysaa boqolkiiba sideetan cuntada la sheegay ama kalluunba ku jira amaba in- in- in wax bad ka yimi uun marka waxaad moodaa in aada dadku ay u aamineen waxyaabaha badda ka yimi oo oo oo kalluunkii iyo hawlihii iyo wixii oran oo ku nooc loo sameeyey marka waan cunay a- arrimo kala duwan wallahi ma wada sheegi karo muqbaasad een, xayawaanaadka oo kala duwan oo mid walba si gaara loo sameeyey waad tacajabaysaa qofka yimid hargeysa waxaa la yidhahdaa hilibka aada loogu cunaa hilibka geela jabuuti hilib geelu aad buu weli hilib geel ma cunta jabuuti joog Een, waan raadiyey waqti badan baan gelay laakiin waa waay waxaa lagu yiri jabuuti markaa een, hilib geel la doonaya in la sameeyo idaacadda laga sheegaa dadka lasii ogeysiiya marka idaacaddan xoog baan dhegeysta waxaan is- bal maalinta la sheegaad eegta laakiin een, maca alasaf waan ka waayey Een, waan raadiyo waxata qoraas xataa waxaan ku warniyo balba ila doonta meel een, hilib geel iyo wax laga cuni karo markaas ugu dhahdeen way adag tahay idaacadda in la dhegeysto ku xidhan tahay si ogeysiiska aynu u maqalno
marka qofka hargeysa ka yimid ama soomaaliya meelaheeda kale oo hilibna cunayay aad bay ugu adkaartay dhinaca shaaxa ka waran Een, kolay soomaalida iyo shaahu ma kala fogaadaan shaahu meel walba waa ee, dadka kale xitaa aan ee, soomaalida ahayn laftooda shaaha ixtiraam badan baa loo hayaa Een, laakiin waxaa ka soo raaca bunkana aad baa loo cabaa Een, bunkana aad buu la socdaa laakiin shaahu weli weli weli booskiisuu ku jiraa ha Een, laakiin bunkii baa isna tartan kula jiray imika oo soomaaliduna aad u taqaanay beriga hore laakiin waqtiyada dambena aad u xoogeystay Een, waxyaabaha kale aan jabuuti ku arka waxaa ka mid ah dadku waxay isku dayayaan een, aan meelo badanna ku arkay maqaaxiyaha caadiga ah suuqa markaad marayso dadku inay xidhaan dharka dhaqanka hadday noqoto canfarta iyo hadday noqoto soomaalida iyo hadday noqoto carabta intaba qofku qof walbaaba dharkiisa iska dhaqanka habuu wataa oo uu si caadi kaga xidho waxaa laga yaabaa marka meelaha kale la joogo marka xaflada la leeyahay ama marka wax la muujinayo unbaa dhowr qof soo xidhaa laakiin eh, jabuuti waxaad ku arkaysaa qof dharkiisii dhaqanka ama astaamihii kale dhaqanka si caadiya u xidhan oo suuqa maraya oo laga yaaba maanta keliya maaha inuu inuu inuu mar walba saasoo kale uu sameeyo qowmiyad walbaana waa saasoo kale marka waxyaabaha ay soo jiitay eh, eh, qofku uu sida caadiga u sameeyo ayaan jabuuti ku arka ka mid tahay kaasina waxa uu ahaa cabdishukuur dayib oo u waramayey waryahayaga ee magaalada jabuuti sagal saciid faarax haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan heesta kaalay iyo kiin jaamac
معاك قلبي
intaasiaan ku dhaafno heeskaasi halkudhigiisu ha kaalay oo inagu luqeynaysay fanaanada kiin jaamacalkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socotiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalkaasi talyaani naadiga s c napoli ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka dalka talyaaniga kadib markii si kumeel gaar ah ay naadiga inter milan u qabatay kala sarraynta horyaalka dalkaasi talyaaniga napoli waxa ay ka adkaatay oo guul dirkhi ay ka gaartay naadiga kubadda cagta ee janowa kulan xiiso badana labada kooxood ay ku wada dheeleen gegada kooxda kubadda cagta janowa ee istaaria lugio ferraris ciyaartaas waxay ku dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo naadiga napoli ku awdranatay waxaana saddexdaasi gool napoli oo mid ka mid ah kooxda janowa iska dhalisay ayaa labada kale waxaa u dheliyay ciyaaryahan dries martins yuventus ayaa sidoo kale guul gaartay oo ka adkaatay naadiga isbaal afar gool iyo gool ayayna ciyaartaasi ku dhammaatay afarta gool naadiga yuventus waxaa u ka leliyey ciyaaryahanada federico bernadergi paulo debala gonzalo iguain iyo juan godrado sidoo kale naadiyada lazio iyo roma ayaa guul gaaray waxaana naadiga lazio oo ay martisay naadiga bolonya ay kaga soo wadranatay laba gool iyo gool halka naadiga roman ay gool waxba kaga adkaatay naadiga croton diego perroti ayaa goolka keliya naadiga roma ay dhalisay oo rigooro ah u dhilay daqiiqadii tobanaad naadiga milan ayaa guul gaartay oo muddooyinkabu guul raadinaysay waxaana afar gooli gool kaga adkaatay naadiga kiyevo verona kalyarina waxay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga bonevento atlanta waxa ay saddex gooli waxba dirtay halas verona torino waxay guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga fiorentino oo saddex gooli waxba ayaa lagu soo wadronaaday halka naadiga saswalan ay guuldaro duldhigtay naadiga udinese horyaalka naadiga s c napoli ayay hogaaminaysa toban kulan waxay xirtay sideed labaatan dhibic iskale inter lix labaatan dhibic iskaleda yuventusna shan labaatan lazio ayaa dhibcinta lamid iskale oo shan labaatan ah roma kuw iyo labaatan dhibcdaya iska leeda dhinaca dalka talyaaniga kulmo ka tirsan koobka e f l ayaa la dheelay iyadoo kooxda chelsea ay martigelisay naadiga everton waxaana kaga wadronaatay laba gooli gool naadiga tonam hasbar ayaa guuldaro kala kulantay naadiga westham oo laga wadronaatay saddex gool iyo laba andrew ayu ayaa ahaa halyeygii naadiga westham oo saddexdaasi gool laba ka mid a u dheliyey inkastoo labada gool naadiga kubadda cagta tottenham ay ku hormartay oo ay u kala dheliyeen moses isako iyo del ali ayaa saddex gool waxaa ka dheliyay naadiga westham oo aan isdhiganin keentayna in ay markaasi guusha raacdo xaggooda kooba dalrey kulmo ka tirsan ayaa la dheelay naadiga formontero waxa ay la dheeshay naadiga atletico bilbao gooli gool ay isla dhaafi waayeen naadiga bonferndinan waxa ay la ciyaartay naadiga villarreal gooli waxba naadiga villarreal ee afka cidda loo diray valladolid waxa ay laba gooli gool guuldar kala kulantay naadiga leganes eber waxa ay martigelisay naadiga salta vigo waxaana lagu awdroonaaday laba gooli gool elch iyo atletico madrid gooli gool ay isla dhaafi waayeen maanta kulamada dhexi doona isla koobka dalrey waxaa ka mid a naadiga real madrid waxay la dheli doontaa naadiga fion labrada khirona iyo levente deportivo la coronya waxay la dheli doontaa naadiga las palmas tenerife iyo sbanyol ayaa sidoo kale dheli doonaa naadiga real sociedadna waxay u socdaali doontaa naadiga sportio dhegeystayaal xubinta cayaaraha halkaas inoo joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo diyaaray nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a dhegeystayaal haatanna waa heestii nudub iyo codkii hallaasiga ahaa ee shay miro dacar
muxuu nabaar ka caashaqu iigiisay naafadnayahu muxuu nabaar ka caashaqu iigiisay naafadnayahu unnudubtahowiyo naxariista aabiyo iskalgaca albadkaygi jogigaala nugeeni unnudubtahowiyo naxariista aabiyo iskalgaca albadkaygi jogigaala nugeeni ونبادا دحدينا واولايني يتبي عذابها مركزين بليسيو والنبادا دحدينا واولايني يتبي عذابها markadiinub laysayo iska tobanka noocaho nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqoteen nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa maysanu lahay inantaay nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqoteen nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa maysanu lahay inantaay muxuu nadeen kahaaruhu nadi aniga ila dhacay dhacaye muxuu nadeen kahaaruhu nadi aniga ila dhacay dhacaye unmudug taharuhu saradaaynu jeen wanacaas kalgacaalkuwe muxuu igu negaa shalay shalay unmudug kaharuhu saradaaynu jeen wanacaas kalgacaalkuwe muxuu igu negaa shalay shalay oo nabaada dhexdeena waawilaynayay iyo jabay cadaawaha markaad inublaysayo oo nabaada dhexdeena waawilaynayay يجبي عداوها مركزين وليس يوم إفكا طبعا كنوعه نفسي بأديجي وحد نباد برودبا نبر لما فلانيو
codkaasi fanaanka heshay marada cari heeskiisii nudub ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idacadooda ka milisa v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
nabaada dhexdeena waa wilaynayay يجبي عداوها مركزين وليس يوم